It's barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo nagala socotaan boggayaga v o a somali.com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiiba waa kuwdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyadoo ay lixdii iyo barkii aroornimo tahay xilliga washington d c waa maalin arbaca ah afar iyo labaatanka bisha abril sannadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyada maanta waxaa idiin soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyarada leh hal abuurka dhanka nashqadaynta guryaha ee ku nool magaalada muqdisho oo soo bandhigay guryo iyo weliba agaybyo kale oo ay farsameeyeen seventeenka iyo eighteenka waxaan sameeyey tusaale ahaan makiinad yar oo macalgooyin ama qaando ka samaysan oo shaax laba daqiiqo loogu karanayo kaleeto iyo waxaa sameeyey koleet madbacad oo koobi ah oo lacagta soomaalida shilin soomaaliya aad isticmaal lagu koobiyaya koleeto sanadkan waxaa sameeyey dhismooyin aan ka matelay qaar ka mid hoteelada muqdisho five starka ah waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro magaalada boorama ah oo sameeyey wacyigelin ku saabsan dhibaatooyinka ka dhasha isticmaalka maanduuriyaha dabcan dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaa ayaan ka midhnaan doonin
waa tahay haatanna ha ku soo dhowaada warkii dunida war naga soo gaaray magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntland ayaa sheegaya in ugu yaraan laba qof ay ku dhaawacmeen qarax miino oo saaka ka dhacay magaalada warku waxa uu intaasi ku daray in goobta qarax uu ka dhacay xilligaasi uu ku sugnaa mas-uul ka tirsan maamulka puntland oo aan dhib soo gaarin qaraxan ayaa la sheegay in uu ka dhashay miino dhulka lagu aasay ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa hase yeeshee maleeshiyaadka al-shabaab iyo daacish ayaa hore u sheegan jiray weerarada noocaas ee ka dhaca boosaaso hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa gaaray dalka ruushka safarkiisaasi oo noqonaya kii ugu horreeyey ee uu kula kulmo madaxweynaha ruushka valadimir putin waxaana uu sheegay kiim in safarkan uu yahay tallaabo bilow ah oo xidhiirhkooda dhow ay kula yeelanayaan ama xidhiir dhow ay kula yeelanayaan ruushka hogaamiyaha kuuriyada waqooyi oo ku safray tareenka aan xabaddu karin ee midabkiisu isugu jiro cagaarka iyo huruudda ayaa arbacadan maanta magaalada xuduudda ku taale khasaan ku salaamay saraakiil ka tirsan ruushka sida lagu sheegay xog ay faafiyeen mas-uuliyiinta maxalliga ee ruushku kiim ayaa sheegay inaanu noqon doonin safarkiisana kii ugu horreeyey uu ruushka ku yimaado isagoo taasina sii raaciyey in uu yahay safarkiisani tallaabadii u horreysay ee lagu xoojinayo xidhiirka ruushka iyo weliba kuuriyada waqooyi
yuusuf cabdulaahi waa wiil dhallinyaro ah dhowaana ka qalin jebin doona jaamacadda wuxuuna aad ugu wanaagsan yahay naqshadaynta dhismaha guryaha waxaana uu leeyahay riyo ah in uu wax ka bedelo nuucyada dhismooyinka magaalada caasimadda ee muqdisho yuusuf cabdulaahi ayaa waxaa muqdisho kula kulmay wariyaheenna cabdiqaadir maxamed cabdulle waxaana uu uga warramay fikradaha iyo naqshadaha uu ilaa iyo hadda sameeyey balse ugu horreyn waxa uu ka warramayaa yuusuf maadooyinka uu ku fiican yahay horta aniga aad waxaan ugu fiicana maadooyinka xisaabaadka oo kaleeto maadada xisaabta mathematikiska iyo maadada fysikiska oo kaleeto calculationada aad u jeclaa waan xiiseeyaa waxay ugu dhalatay xaqiiqatan waxyaaba badanoo dad isku dadayeen oo kale arkay mar walbana waxaan jeclaha taariikhdeeda adduunka oo kaleeto inaa akhriyo ama wax baaro qofku markuu wax akhriyoona wax badan ogaa kara xaqiiqatan xaqiiqatan ninka aan leerkaas u sameeyo o kale tusaale ahaan markaa sheekooyinkiisa ama akhrisa qisooyinkiisa la yaab kala badnaa qisooyin waxaa ka mid aha ninkaas qisadiis waxay ahayd waxaa laga soo boriyay iskoolku wax ku baranayay hooyadiisa waxaa u keena maamulihii warqad oo dhahayo ardayga ma la bari kara ardayda ee iskoolka dhigato ee guriga ha kuu joogo annaga ha noo soo dirin waxma bari karna ardayga waxma fahmo wiilkii arka hooyo warqada maamulku keena hooyo u imaado wuxuu dhaha hooy maxaa maamulka kuu keena muxuu maamulku dhahay hooyada waxay dhahda wiilkaa wuu fiican yahay ardaydaas wuu ka garaad sarreeya ah waxna ma la baro karo guriga macalin weyn in lagu qabto waaye hooyo si kale uu fasirta mogtahay marka waxay sameysay hooyadii guriga wiilka u joogay macalina guriga loogu keeno wiilka casharadii waxaa lasii active oo noqday iskuday badan uu sameeyo laambadan leerkan hadda iftiimsaneen oo kaleeto isku dayay waxaa la sheegaa taariikhda suuq qoranta oo kaleeto sagaashan iyo sagaal jeer inuu ku guul daraystay markii boqolaad uu hurgashay adduunka wax walba isku day fashilkane guulaa ka dambeysa haddaa isku dayda sa aaminsana ani ahaanteeda wax badanaa sameyaha jiro maasha allah waanu ku guuleystay adigu maxaad samaysaahoo kaa guuxay waxyaaba badanaa sameeyay xaqiiqatan sanadka hadda joogna waa two thousand eighteen nineteen seventeenka iyo eighteenka waxaan sameeyey tusaale ahaan makiinad yar oo macalgoyn ama qaando ka sameysan oo shaax laba daqiiqa loogu karinayo kaleeto iyo waxaa sameeyo kaleeto madbacad oo koobi ah oo lacagta soomaalida camal shilin soomaaliya aada isticmaalaan lagu koobiyaya kaleeto sanadkan waxaa sameeyey dhismooyin aan ka matelay qaar kamid hoteelada muqdisho five starka hotel jazeero kaleeto iyo guryaha loogu talagala meelaha xibooyinka in laga dhiso kaleeto markaas wagarta waxaa aada ii soo jiegtay sawirada ku jira mobilkaaga hotel hoteelada iyo matalaadooda oo kale iyo diyaado yaroo meel sare kusoo degay marka bal nooga sheekeysay kugu dhalatay
fikraddaas waxay ugu dhalatay xaqiiqatan horta waxay u dhiirgeliyay maamulka iskoolka ilaa qarasiyo mar walbana wuxuu jecelyay arday wax soo saar leh inuu sameeyo ustaas maxamed sheekh cabdirashiid aadan ugu mahad celin laynaa mar walba uu nagu dhiirigeliya ardaydana wuxuu siiyaa jaa-isooyin qofka wax soo saar leh ama wax iskuday leh mar walbana wuu dhiirigeliyaa marka maamulkii igu dhiirigeliyay iyo waalidka hooy macaan maamo hooyna aada igu dhiirigelisaa wax walba qarash ku baxaya wax walba iga saacida aydan masha allah marka dhismaha weyn aad dhisaysaa hadda bal maxay u baahan tahay in wax la dhisto wallaahi wax badan u baahanta horta inaa marka hore naqshada heshid oo waxaa ku dhisi lahayd qaabkeedii kadib alaabtii qalabkii ku bixi lahaa inaad soo keentid oo soo qorshid soo qortid kadib suuqa aa tagtid oo soo raadsid caqabooyinka ugu waaweyn oo micnaha mararka qaar i qabsado xitaa alaabta aan rabo inaan waxaan ka sameeyo koleeto micnaha waddanka ma laga heli karo dad waxaa kuu jiro dartan waa wax kuu keenayan ma lahan waqtiga u baahneed haddii kuu jiraan xitaa waqtiga u baahneed ma ku heli kartid mararka qaar waxaa jiro hoteelo aan hadda sameynayo five starka hoteelada micnaha dadka mustaqbalka dambena aan rabo waxaan ma sawir baa mase waa runtii waa run waa dhab guryoyin dhisan guryo dhisan caadi waa xaqiiqatan waan la arki karaa wax oo qarsan ma ahan waa kaas marka wuxuu ma ahan sawir iyo gacan iyo waxa lagu muujima waa shaqadii may ficil caadiya looga dhameynaa bal nooga sheekay si u suura gashaa waxaa jiro koolo iyo agab loogu talagalo shumaca guryaha hadda sawirkoodana waa aragtay adigana wuxuu ka kooban yihiin micnaha aan ka sameeyey ula yaryar oo macalkooyinkan oo loo isticmaalo m c jadoo kale isticmaalaa markii qofka dalqadoo kale laga gooyayo oo laisku dhejiyay cabirka mastarad iyo waxaan usoo qaatay cabirka ayaan u saxay aslan markaan cabirka u saxan waan kuguuldaroo ku guuleystay inaan soo saaro hoteelaan dhisay oo aada u qurux badan five star ah xitaa hoteelada waxaan ku haminaynaa micnaha inaan u sameyno garooman u qaasa oo dadka waxeesoo kaleeto diyaaradooda raaxada le saq gooni oo ugu imaadaan oo eelabor iyo waxba ugu baahan hoteelka dhinaciisa ugu soo dego baabuurkiisa ugu soo raaca ilaa hoteelka u imaado wax isku xiran aan ka dhigno marka hoteelkii garoonkii iyo magaalada kusoo allahayba waad isku dayaysaa ha ha aad iyo aad waan garta dad badanaa riyo aaminsan oo dhahaya gacanteed laakiin ficil baad hadda ku dadaaleysaa hadda maxaad ku guulaysat xaqiiqatan horta waxyaaba badanaa ku guulaystay si hore kugu sheego dhismooyinka guryahaas kale waa ku guulaystay maasha allah waana soo bandhigay maslaxyo badanaana kusoo bandhigay oo kamid yahay iskool alfajri primary secondary school oo ku yaala degmada yakshiid waxaan kaloo kusoo bandhigay iskool anadolia oo hay-ad zamzam hoos tago haddana ay maamushaan hay-adda turkiya i h h iyo tika iskoolaadkaasna kusoo bandhigay marka mustaqbalka maxaa kaa guuxayna noqota mustaqbalka waxaan jeclahay civil engineering inaa qof aada uga fiican aan noqdo dhismooyinkaoo kaleeto inaa furto kambaniyaal waaweyn oo dhanka dhisaynada guryaoo kaleeto waxaa jira qofka markao rabo in guri ama hotel ama wax loo dhiso marka horeeto wuxuu rahay dadka civil engineering soo barto loo naqshadeeyo guryaha naqshado badana loosoo bandhigaa naqshadoo rabo ka doorana markuu naqshadoo rabo ka doorto kadib ayaa waxaa loo bedelaa in ficilka laga dhabeeyo marka horeet waxaan jeclaha naqshadooyin qurux badan oo micnaha xitaa waxaan jeclahay inaan wadankayga kusoo kordhiyo degmo walba oo ka mid a gobolkan banaadir oo hadda ku noolah inaan naqshad gooniyo guryada dhan loo wada dhiso adduunka waxaa la mantaanayaa magaalooyinka muqdisho haddii taladeeda lagu dhiibi lahaa lagu dhihi lahaa bal magaalo hebel u ekaysay teenno doori lahayd
waxaanu doori lahaa horta laba caasimad waa jeclaa dubai iyo turkiga ankara ama istanbul oo kaleeto inaa in in muqdisho ay noqoto.
yes yes
kaasina wuxuu ahaa yuusuf cabdulaahi oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku fiican naqshadaynta dhismaha guryaha wuxuuna magaalada muqdisho ugu warramayey wariyaheena v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle markana dhegaystayaal ayn ku wada nasanna codka fanaanka maxamed xasan xuseen la foole
adduunkoo dhan taay kaa eegan jiray wayga ambato eedaa jacayl afku hadal kadib adduunkoo dhan taay kaa eegan jiray wayga ambato eedaa jacayl afku hadal kadib adimadu dhaqaaqi talway gabin waan ololayo urkaygu gee adimadu dhaqaaqi talway gabin waan ololayo urkaygu gee ilmadayga timid waxay aragatiyo islaamkoo dhan ilaya ama kaaga iyoy urugadan qawana ilmadayga timid waxay aragatiyo islaamkoo dhan ilaya ama kaaga iyo urugadan qawana waa utun jacayl allaa ii garto qidma eersanine admay ii iman inan taan jeclaa waa utun jacayl allaa ii garto qidma eersanine anmay ii iman inantaan jeclaa u ildaranahee urugada aan qabo ma ilbaan la geli mise way iman inantaan jeclaa u ildaranahee urugada aan qabo ma ilbaan la geli mise way iman inantaan jeclaa aragtideeda wacan oonta aanu qabo allaa igu ogo ogadaydo idil uumibaa ka baxa ogadaydo idil uumibaa ka baxa aragtideeda wacan oonta aanu qabo allaa igu ogo ogadaydo idil uumibaa ka baxa ogadaydo idil uumibaa ka baxa ogadaydo idil uumibaa ka baxa ogadaydo idil
adduunkao dhan waxaa ku luqeynayay la foole halkaad weli nagala socotaan waa barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada laanta af soomaaliga v o a ee washington koox dhallinyara ayaa magaalada boorama waxay ka sameeyeen wacyigelin ku aadan dhibaatooyinka dhallinyaradu uu ku hayo isticmaalka maanduuriyaha warbixintan waxaa buram noogu soo diray waryaheena haashim sheekh cumar good
isticmaalka mukhaadaraadku waxa uu u horseedaa dhallinyarada halis caafimaad darro iyo dib u dhac ku yimaada dhanka noloshooda haddaba muddooyinkan dambe waxaa jira dhallinyaro u badan gabdho oo iyagu ka wacyigeliyey dhallinta isticmaalka mukhaadaraadka gabdhahaasi waxaa ka mid a xabse maxamuud shirdoon oo gabay ku cabiraysa dhibaatada isticmaalka daroogada iyo sidii bulshadu uga fogaan lahayd isticmaalka mukhaadaraadka wuxuu dhacayaa maansadu sida tan waa maanso aan ugu magac daray maandooriyaha maansadii aan soo qorqoray meel isbadan aan lahayn maandooriyaha aan ugu magac daray muraadkaan ka leeyihiiyo murtida aan isla fahanee muuqa aan ka qaada maqalkay amaaxsha ma guursada guri ma dhaqaha ma tiirsada ma tallaabsadaha ma tosha ma tashadaha ma toshaha ma taame mana taagale maandooriyaha u tahaagdada waan iska dayna daraan maromaha qoyskiyo ma bixinaayo qarashkiyo ma haya iga daagiyo maraataha intaa leh maandooriyahay gaaru taheedada waan iska dayna daraana maanaa dhalay miyaa layla dhalay ma dariska ma dadkayga ma da-da weynba ma kuwa damba ma ahin dabeecadaydee dubaabbaayo cunaayay maandooriyahay u gaar taheedada waan iska dayna daraana marwooyinkii noolka la haaya meel ileyl meeraaya meeshiina buuxinaaya mansabkiina dhowraaya mansabkiina dhowraaya qardambe soo hoyashadooda masayr inaad ka qaadaan maandooriyahay u gaar taheedada iska daaya daraana midigtiinna inaad u qaadaan masabkooda wiiqdaan marwanimadooda u diidaan meherkooda ku ciishaan micnola'aan ku diidaan maandooryaha u gaartaheedado iska daaya daraan muruqyadoo dhiciifa midhiqiradoo xidhmo muuqoo duugooba maskaxdoo dhiciifta midabkoo kaa tega ma adigiibaa garashada maandooryaha u gaartaheedado iska daaya daraan kuma taama cibaadada ma tukasho la-aantiyo ma tahlaayo soonkiyo mar dambaan qallayntiyo tamar baan taag lahay maandooriyahay u gaarteedado iska daaya daraaga sidoo kale dhallinta waxaa halis caafimaad ku haya iyaguna daawooyinka loo isticmaalo midabbedelka oo haweenku u isticmaalaan inay isku caddeeyaan sida ay mar kale xabsa tilmaamayso maadooyinka ku jira daawooyinkaasi ee dhibaatada u keena haweenka isticmaala
iyo saraakiisheeda ayaa iska kaashaday inay toddobiyo labaatan brodhakt ay ka baadhaan waxa loo yaqaano mercury waa curyo sun ah koob waxay iskugu jireen saabun iyo kariimada la isku caddeeyo koob iyo toban ka mid ah ayaa mercury laga helay qofka bini'aadanka lestan one gram oo mercurydaasi hadday jirka bini'aadanka gasho dhammaan wax xidhaan odayaasha dhiigga qaada taasay soobayso saddex meelood ugu muhiimsan jirkeena maskaxda maskaxda markay soobto ay xanuun ku keento automatically saameyn ku yeelanayaa maqalka iyo aragga aragga iyo maqalka si dhowsana gabar kasta cadse haddaad weydiiso indhaha indhaha ma ka cabata exactly habay ku dhacaysaa because of this problem daawooyinka ugu badan ee mercury laga helo waxaa ka mid ah daawooyinka soomaalida ay aad ku gudaysa diyaanada daroofaada waxyaalaha commonkaynu aadka ugu badan nahay stereotiska studiodka waa dawo loogu talagalay in xanuuno fara badan ama caabuqa jini ku dhaca in lagu daweeyo laakiin waxaa la isticmaalaa xaddi yar because of waxay saameynaysaa jirkii biniaadamkii laakiin dawooyinka waxaa lagu soo diraa xaddi aad u fara badan haydaba kuwan kuwan waxa weeye waxaa la mamnuucay dawadaasi two thousand one sababta loo mamnuucay waxay ahayd maadaama ay keentay kansarka skin kansarka ugu badan ee dunida ka dhaca ayay keentay vitamin c waxay u isticmaalaan gabdhuhu marka ay caddeeyaan ay dhammaan infarmatalka oo dhan ay u adkaysan waayaan in maxaa gubashada ku ya tiro taninta ama taa uga hooseysaan waxay u isticmaalaan in oxygentii jirka u yaraa si gubashada uga yaraato intaasaan kusoo koobi lahaa waxyaala ay keento waxaa ka mid ah in hooyada iyo ilmuhuba cushion syndrome oo qaadana maskaxiyan iyo xarunta dhexe dareemada ay ay saamayso wacyigelinta la xidhiidha dhibaatooyinka mukhaadaraadka iyo isticmaalka dawooyinka aan dhakhtar qofku u qorin ayaa ah qaar bulshada ku baraarujinaya halista caafimaad darre ee ka dhalan karta labadaasi xaashim sheekh cumar good v o e boorama
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com waa tahay haatana dhegeystayaal cabdixakiim maxamuud shirwac oo ila daadinaya barnaamijka ayaan ka codsanayaa intuu hadba wakhtiga noo saamaxo qodobadii warka ugu door karanaa inuu dib noo xusuusiyo maatanid ibraahim wararka ka imanaya magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntland ayaa sheegaya in ugu yaraan laba qof ay ku dhaawacmeen qarax miino oo saaka ka dhacay magaalada wararku waxay intaasi ku darayaan in goobta qarax uu ka dhacay xilligaasi uu ku sugnaa mas-uul ka tirsan maamulka puntland oo aan halkaasi wax dhiibi ka soo gaadhin qaraxan ayaa la sheegay in uu ka dhashay miino dhulka lagu aasay ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi hase yeeshee al-shabaab iyo weliba daacish ayaa hore u sheegan jiray weerarada ka dhaca halkaasi gaar ahaan magaalada boosaaso dhinaca kalena hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa gaadhay dalka ruushka safarkiisaasi oo noqonaya kiisii ugu horreeyey ee uu kula kulmay madaxweynaha ruushka valadimir putin waxaana uu sheegay kim in safarkiisani uu yahay tallaabo bilow u ah xidhiidh dhow oo uu kula yeelanayo amaba la yeelanaya dalka ruushka hogaamiyaha kuuriyada waqooyi oo ku safray tareenka aan xabaddu karin ee midabkiisu isugu jiro cagaarka iyo huruudda ayaa arbacadan maanta magaalada xuduudda ku taale khasaan ku salaamay saraakiil ka tirsan ruushka dhinaca kalena sida lagu sheegay xog ay faafiyeen mas-uuliyiinta maxalliga ee ruushku kiim ayaa sheegay inaanu noqon doonin safarkiisani kii ugu horreeyey uu ruushka ku yimaado isagoo intaasi sii raaciyey inuu yahay tallaabadii u horreysay ee lagu xoojinayo xidhiirka ruushka iyo kuuriyada waqooyi dhinaca kalena madaxweynaha dalka sirilanka matribara siriensa ayaa wacad ku maray inuu bedeli doono hogaamiyeyaasha ciidamada amniga isagoo ka jawaabaya guuldaradii ka dhalatay in ay ka hortagaan qaraxii istimidaaminta ahaa ee ka dhacay dalkaasi ay ku dhinteen dad gaadhaya saddex boqol iyo sagaal iyo konton qof madaxweyne sirensa oo khudbadiisa kasii daayay telefishinka ama khudbadu kasii daayay telefishinka dalkaasi shalay ayaa uu ku sheegay inuu tallaabo adag ka qaadi doono maalmaha soo socda saraakiisha guuldaraystay in ay ku wargeliyaan wararka sirta ah ee ay ka heleen sida weerarkaasi loo soo amaba looga digay aad iyo aad ayaad umahadsan tahay cabdixakiim maxamuud shirwac haatanna balaan ku wada nasanno heesta mililico codadkii cabdifataax yare iyo ikraan maxamed caraale
Miranaya muhashada dareenkii caashaqo mutaysta muhashada dareenkii caashaqo mutaysta muujadi kalgacalkana aan soo noqoti ikraan maylahaysa ikraan maylahaysa muujadi kalgacalkana aan soo
manfac xoolaheenna oo miranaya hawdkiiyo muxubbay adoo kale maanka dawaysaa waa codadka fanaaniinta cabdifatax yaraya ekraan maxamed carlaale dhegaystayaal idaacaddaydii duurnaan barnaamijka dhallinyarada maantana heestaasaan kusoo gabagabayn doonaa waa ibraahim xasan daandurayaani waa cabdixakiin maxamuud shuruuc oo idinla tamiyo idaacadda afarta galabnimo intayn isugu iman doono sidaa iyo nabadgelyo
noqoti khasaaran mar adaa ka soo weydhiye muhashada dareen